gudoomiyaha gobolka gadoob mudane cabdulaahi cabdi jaamac oo magaalada kismaayo ugu qayb galay xafladda dhaarinta garsoorayaasha iyo xeer ilaalinta jubbaland ayaa ka hadlay baahida garsoorka ee gobolka gadoob cabdulaahi cabdi jaamac oo kulanka hadal ka jeediyey ayaa sheegay baahida loo qabo garsoorka ee gobolka gadoob garsoorka cusub iyo xeer ilaalinta ay dowladda jubbaland u samaysay gobolka gadoob baahi badanna way jirtay oo ku aadan garsoor in la helo gobolku uu helo insha allah waxaana filahayaa waqtiga ku habboonaa iyo cidda ku habbooneed in hadda loo diray waxaa kaloona codsanhayaa waxaa meesha ka maqan hay-ada caawin jiray garsoorka sida ciidamadii asluubta iyo xabsiyadii iyo oo hadda haddii intay meesha tagaan garsoorku qofkii ay xukumaan me la geeye ma leh ma aqaana dee inaan hadda sheegay inay sax ahayd iyo in kale laakiin waa baahi jirto marka waxaa kaloo jiro booliiskii laftiisa waxaan u malaynayaa waxbaa ka jira isagana oo la rabay inuu dembiilayaasha soo qabto si garsoorka loogu keenayo maxkamadaha askar jeelki ma jirto kuwii xabsiga iyo ku hayn lahaa cidda la xukumo insha allah dowladda jubbaland waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynuhu uu hogaaminhayo si ay ugu fududaato garsoorka iyo iyo shaqadiisa in hay-adihii caawin lahaana insha allah laga dabageeyo oo lagu daro aad baanaan oga mahadcelinayaa guddoomiyaha maxkamadda sare iyo dowladda jubbalandba inay la dhamaystiray oo la diyaariyey garsoorkii iyo xeer ilaalintii gobolka gado aad baana loogu baahnaa ayaguna waxaan leeyahay insha allah soo dhowaada xilli laydin baahnaa baad timaadeen waa laga yaabaa inaad caqabado iyo meelaan garsoor ka sii shaqaynayn weeye aad wax la kulkulantaan laakiin waxaan filaya inaad adkaysinkeedii la imaan doontaan